وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ۖ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
xus nebiyow markuu alle la galay axdi ku cad towraadda kuwii la siiyey kitaabka yuhuudda iyo nasaarada inaad u caddaysaan dadka oo aydan ka qarinin imaanshaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxayse ka tuureen dhabarradooda gadaashooda oo ay ku iibsadeen qiimo yar ee xumaa waxay iibsan waxaa ka mid a waxyaalaha ay qariyeen wixii ku tacalluqay sifaadka tilmaamaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ee ku xusan kutubtooda